kadib go-aankii madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyaata uu ku mamnuucay ka ganacsiga biraha skraabka ayaa waxaa arrintan ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada mombasa muse jaaro muramba oo toddobaatan sano jir ah afartan sanana ka shaqaynayay shaqadan biraha ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay ku noqoto mid aada ugu naxaan maadaama xaruntiisan uu caruurtiisa wax kusoo baray islamarkaana qoyskiisa noloshooda uu halkani kasoo saaran jiray Mimi naitwa Charo Muramba Nyule, niko hapa nafanya biashara hii ya gereji. Hii biashara ya gereji nilianza hapa kitambo, na zaidi ya miaka kama 40 hapa nafanya hii biashara, nalelea watoto wangu, nasomesha ni hii biashara. Ni chuma hizi, chuma unanunua pale, unakuja unatumia, ukitumia hiyo chuma ikibakia kama ni kidogo ama skrepu ile umetoa kwa kwa gari, mabati ile maozooza, ndio tunakwenda kupeleka kwa skrepu, tunauza. Hatuchukui chuma mpya, chuma ya reli hapana. Chuma ambayo ni ya, ni ya power ama ni ya, ya reli ya, ya barabarani ni zile skrepu ambazo tunabakisha ama tunang'oa kwa, kwa hiyo gari, ndio zikikaa muda mrefu tunaenda kuuza. Kwa hivyo inastahili kama eh, ina kama ambao na wale wanatupunguzia ile, ile mzigo pia, takataka inakosekana. Sasa ikiwa hakuna mahali ya kwenda kuuza je, hiyo itakuwa namna gani? Hivyo serikali tunataka kama wanaweza waangalie ile chuma gani ambayo ambayo ni ya kuzuiliwa, sio sio i- iwe ni yote, iwaangalie ile ambao wanaweza kuzuilia. Kama hii ma- maskrepu tunakatakata, iwe tunaweza kupata mahali ya kwenda ku- kusukuma.
cabdiraxmaan yuusuf maxamed oo ka mid a soomaalida ku nool magaalada mombasa ayaa isagu waxa uu qabaa fikir ka duwan fikirka musejaaro waxaana uu sheegay in dadka ka shaqaysta biraha iskaraabka in badan oo ka mid ah aysan mas-uuliyad ka saarin waxaa loo keenayo inay yihiin wax sax ah iyo weliba sidoo kale wax meel laga soo jabsaday waxaanahay magacaydu waa cabdiraxmaan yuusuf maxamed waxaan deganahay magaalada mombasa go-aankii shalay madaxweyne soo saaray oo skreb ah in arrintaas xoog la saaro oo madaxweyne ku soo dhawaaqay in xoog la saaro baan u gacansiinayaa birahaas waxaa dhib weyn buu geysan karaa oo gawaaridadeed oo eh, in lasoo eh, eh, jibiyo ama jidkan kakarelays birihiida maasha in dhaawax loo geysto aad tahay eh, in arrintaas madaxweyne ku dhawaaqay waan ku raacsanahnaa aad iyo aad baan ugu raacsanahnaa inay in la hirgeliyo arrintaas in in la oofiyo musejaaro muramba ayaa hadalkiisa isagoo sii watay waxa uu sheegay in beddelka joojinta biraha iskaraabka ay dowladdu ay u abuurto shaqooyin ay ku shaqaystaan dadkani Eh, labda serikali pengine inaweza kutupatia, kama inaweza kutupatia njia ingine, basi serikali ndio ana- ako na kila kitu, anaweza kutupatia njia nyingine kama itakuwa iko. Hata wale wanunuzi wa skrepu kama wanaweza kupatiwa njia nyingine, lakini najua tu kama serikali wanaweza ku- kuchunga mali yao, ile mali ya, kama hivi maskrepu amba- ambao tunakatakata inaweza kuendelea kununuliwa tu, maoni yangu kama inawezekana eh, kama inawezekana, lakini mali ya serikali ilindwe.
dadka ka shaqeeya biraha iskaraabka ayaa waxa ay sheegeen in ay dowladda ay ka sugayaan in ay la timaado xal kale oo iyaga markaasi shaqo loogu abuurayo maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombasa